bsmi اllahi الرحmn الرaxim alxamdu لlh rb اlعaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih وaصxaabih aجmaعin ama bعdu qala اlimaamu abu cabdالرaحman النasائي raximah اllah taعalى bab اlbyci yakunu fihi shuruط اlfasid fayasixu اlbaycu wayabطl الshart beeci ayuu u baab yahay cdayntiisa yakuunu fiihi dhexdiisa uu ahaanayo ashardu lfaasidu shardi faasid ah fayasixu lbaycu beecu ou ansaxayo wayabdulu shardu shardiguna uu burayo baabkii kan ka horeeyey wuxuu ahaa beec iyo shardi wada socdo oo beecuna ou ansaxayey shardiguna ou ansaxayey oo waxaanan tusaale waxaa u ahaa baycu thunyaa wuxuu yidhi nahaa can baycu thunyaa ilaa an yuclam waa shardi marka hunyaadu istihnuhu waa shardi haddii la og yahay oo macluum ou noqdana beeciina waa ansaxayey shardigiina waa ansaxayey halkan marka wuxuu ka gelayaa shardiga yacni inuu fasaado beeciina ou ansaxo ayb shuruudda marka beeca la joogana waa qaybo qeyb waxaa weeyaan maa yaqtadiihi itlaaqu lcaqdi qayb oo shuruudda beeca ka mida caqdigaaba keenayo ka shardi tasliimihi alaabtaanaan kaa gadanaa bishardi laakiin inaad gacanta ii gelisa ee awalba beeca in gacanta loo geliyay ahayd soo maaha shardiga noocaas oo kalea dabcan waa fulayaa isaga biitifaaq iyo shardun fiihi maslaxa shardi ay maslaxo uga ugu jirto baa'ica ama labadooda ama midkood oo muxuu noqonaa ka rahni baayici alaabaa laga gatay lacag lama siinin weli oo lacagtii waa laga qabaa xoogaa rahantan sii hayso oo inuu yidhaaha marka alaabtaanaan kaa gadayaa bishardi laakiin rahan ii dhig rahantaas marka beecii shardi ku dhex jira waaye waana maqbuul waa ansaxe waayo waxay maslaxo ugu jirtaa baa'ica ayb oo waa caqdi marka oo wax lagu cahdi marka oo tawhiiq ah ayb labadan marka waa jaa-isaani biitifaaq kan kalena wuxuu yahay ishtiraaqu lcidqi fi lcabdi addoon baa la kala iibsanaa wuxuu leeyahay addoonkaanaan kaa iibinaa bishardi inaad xorayso waa ku iibsaday uu leeyahay sidaas waa beec iyo shardi hadda wada jiro waa shardigaas marka jaa-izun weeyaan cinda aljumhuur jumhuurka agtooda sababtuna waxay tahay litashawufi shaarici fi lcidqi shaaricu dadka inay xoroobaan waa jecel yahay marka shardigii fasaadkii ku jiri lahaa waa laga indhalaabay maadaama qof dhan oo xornimo helayo soo ma fahmi kaasna waa jaa-izun cinda aljumhuur qaar diidaayo waa jiraan qeyb afaraadna waxay tahay maa yaziidu calaa muqtada alcaqdi caqdiga wixii muqtadihiisa awalba uu keenayay wax kasii badan mushtarigana maslaxo aynan ugu jirin taas iyada marka dawar badan baa ku jiro baycul istihnaha taasuu soo gelaa alaabtaanaan kaa gaday marka kaas laga reebo oo marka mushtarigiina maslaxa uguma jirto baayicay dan ugu jirtaa kaasoo kale shaaficiyada waa baatilay dhahaan laakiin shayga la reebayo haddii macluum uu yahay wax baatila ma aha waa soo marnay waxaana iyaga laftooda xujo ugu ah daar la daar qolka mid ah laga waqfay qeybta kale in la gataa waa bannaan tahay agtooda daar kiro loogu jiro oo maalan qofkiio gurigiisii hal sano kiradii hormarsaday inuu haddana gurigii qof ka gado waa bannaan tahay cinda shaaficiya halkaas sanana ninkaas manfacada gurigaas waa ka reeban tahay ilaa ninkii ijaartaa iska leh marka waa istinaa soo maaha marka waa gurigii oo manaaficdii hal sano haddana laga reebtay wa ayb kuwayaalkaas ayaa marka shuruuddu marka adu siyaalkaas waay halkan marka wuxuu uga hadlayaa beec beec inuu ansaxo shardigu uu fasaado وbه qال أخبرnا qتyبة qال xdثnا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن cائشhaة qالت اشhتaraytu barيiرةa barيiraan iibsaday faاshtarطa أهlhaa ehelkeedii waxay shardiyeen walaaءaha walaheeda ayay shardisteen gabadhaanaan kaa iibinay bishardi laakiin xoreynteeda nicmada ah annagaanu lagu qoraayo annaga inaan xoreynayaa laga dhigaa oo walaa-a annagaa qaadanayno saasay shardisteen fadakartu dalika lilnabiyi sala allahu calayhi wasalam arrintaa baa nebiga u sheegay faqaala wuxuu yidhi actiqiihaa xorey fainama alwalaau waluhu liman acda alwariq lacagta ama fidada qofkii dhiibay buu u sugnaanayaayo iska xorey meeshaas marka maxaa laga qaatay shardigooda waxba kama jiro adiga beecaas gal beec waa ku ansaxaa shardigooduna waa fasaadaa qaalat waxay tihi fadacaa rasuulu llahi sala ll ly slam nebigu waa u yeeray bariiro fakhayarahaa min zawjiha ninkeeda ayuu ka khiyaargeliyey addoon uu ahay ninkeeda sida xooga badan laakiin riwaayadan oo aswad iyadu waxay dhigaysaa inuu xor ahaa fakhtaarat nafsahaa nafsadeeday dooratay wa kaana zawjuhaa xuran ayuu ahaa zawjkeedu xor buu ahaa ayuu yidhi riwaayadan marka waham ayaa ku jiro midda saxiixa xooga badan waa inuu addoon ahay waayo sababta iyadu ay khiyaarka u yeelatayna waa addoonnimada asaga iyadiina ay ku xorowday korkiisa ayb marka hadduu addoon yahay iyadana ay xorowday khiyaaray yeelanaysaa khiyaarkaasna wuxuu ku dhisan yahay inay iskaga dulqaadatoy haysato oo uu nin u ahaado iyo inay markaa fasakhato oo ay doorato marka fasakh ay qaadato oo saas ay uga baxdo ayb marka xadiidkan xadiid bariira xadiid dheer waayo culimo badanoo wax ka gaar uga qorayna waa jiraano imaamu dabari iyaa la sheegaa dadkii wax ka qoray waxaa sidoo kale risaalo madbuuca kule ibnu jamaaca isagana xadiidkan xadiid bariira fawaa-idiisa qaarna wuxuu yidhi waa ku dheeraadeen ibnu cabdilbar ilaa ay sheegeen uu yidhi fawaa-id aan macno badan ba lahayn ayay iska sheeg sheegeen buu yidhi laakiin fawaa-id badan baa ku jirta waxaana ka mida midaan hadda u baabaystay wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa muxamedun waa gundar moxamed bnu jacfar qaala xadaanaa shucbatu qaala samictu cabdiraxman bna alqaasim qaala samictu اlqaasima yuxadisu can caaishata anaha araadad waxay doontay an tashtariya inay iibsato bariirata bariira lilcidqi xoreyn dartiis inay u iibsato wa anahu mushtaraduu waxay shardiyaan walaaha walaheeda fadakarat dalika lirasuuli llahi sal l slam ay u sheegtay faqaala rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu yidhi ishtariihaa iibso maxaa laga wadaa marka ay ishtariihaa calaa dalika sidaasba ku iibso washardu yalquu macnuhu saas sidaas ay rabaan ku iibsee shardigooda awalowna wax taraynine faina alwalaa'a maxaa yeelay waluhu liman actaqa qofkii wax xoreeyey baa iska leh walaaga waxaa leh ninkii wax xoreeya marka jumladan dambe faina alwalaa'a waa jumlo oo tufiidu lcilla sidaada ku qaado shardigooda ma fulaayo sababtu walaaga waxaa leh ninkii wax xoreeya wa utiya rasuulu llahi sala ll ly slam bilaxmin baa loo keenay faqiila waxaa la yidhi hada tusaddiqa bihi calaa bariirataa lagu sadaqaystay faqaala wuxuu yidhi huwa lahaa sadaqatun buu u yahay walanaa hadiyatun annagana hadiyu noo yahay xadiidkan marka muxuuna tusaa caa-isho ibtidaa-an inay bariiro iibsatay waana mas'alo muhima yacni si waxay u iibsatay ibtidaa-an ah ee ma ahan wixii iyada lagu kitaabeeyey bariiro waxaa la yidhi haddaad intaas keento waa xoraa tahay marka caa-isho maahan macnuhu inay siisay lacagtii laga dalbaday oo dadkoodu bariiro ay ka dalbadeen dadkii lahaa inay siisay oo kitaabadu ay ka bixisay maaha waayo hadday kitaabada ay ka bixi lahayd walaagayaa iska lahaa lahayna ninkii kitaabeeyey aa lahaa lahayna oo murankan maba loo baahdeenba ee macnuhu marka waxay tahay bariiro waa la kitaabeeyey kitaabadii bay ka caajistay waa awoodi weysay kitaabadii waa la ilqeeyey markii kitaabada la ilqeeyey ayaa marka hadda koog bay soo iibsatay marka addoon ahaanay kusoo gashay markaas iyadaa xoreysay waayo xadiidka annahaa araadad an tashtariya bariirata lilcidqi kanaa tusainay xoreyso darteed ayay usoo ayay usoo iibsatay ee kitaabo ka bixin ma aha arrinta ayb xadiidka hishaam ibni curwa ayaa isagu wuxuu leeyahay khudiihaa washtaritii lahum lwalaa qaado walahana u shardi xadiidkaas ishkaalou keenay marka haddii walaaga u shardi muxuu u dhahaa shardigu hadduu baatil yahay nebiguus hala sameeya muxuu u leeyahay culimada waxay leeyihin waa lilwaciid ifcaluu maa shi'tum oo kale ifcaluu icmaluu maa shi'tum icmaluu maa shi'tum oo kale waxaa kaloo culimada qaar ay yidhaahdaan washtariqii lahum ay calayhim ayaa laga wadaa wain asatum falahaa oo kale imaamu shaaficina wuxuu yidhahdaa riwaayada washtariqii lahum dacfi baaba ku jiro oo isagu riwaayaadka kale diiday ayuu dhahaa wabihi qaala ahbaranaa qutaybatu can maliki can naaficin can cabdillaahi bni cumara ana caaishata araadad waxay doontay an tashtariya jaara jaariyatan gabar inay iibsato tuctiquhaa ay xoreynayso faqaala ahluhaa dadkeedii baa waxay ku yidhaahdeen nabiicuka haa waan kaa gadaynaa calaa ana alwalaa'a lanaa walaha laakiin inaan annaga yeelanayno meeshaa marka waxaa laga qaadanaa buu leeyahay yajuusu lbaycu maca shardi alcidqi aa laga fahmay meeshaas u fiirso caa-isho qolay rabtaa inay ka gadato gabar ay xoreyso dadkeedii baa marka waxay ku yidhaahdeen waa kaa iibinaynaa laakiin walaageeda annagaa yeelanayna waa kaa iibinaynaa maxaa ku sugan maxaa ku jiro yacni waa kaa iibinaynaa waadna xoreynaysaa waay ilaa walaa goormau imaadaa bacda alcidqiyo imaadaa meeshaas marka waxaa laga qaatay jawaasu lbayci maca shardi alcidqi haddii lagu yidhaha addoonkan gado laakiin shardi waad xoreyne shardigaas waa sax waa fula ayb laakiin nimankan hadda waxaa lagu haysta waxay tahay walaaga inay iyaga isa siiyaan fadakarat dalika lirasuuli llahi sala ll l slam nabigay u sheegtay faqaala wuxuu yidhi laa yamnacuka dalika arrinkaayu laa yamnacuki dalika arrinkaagaas younan kaa celinin laa yamnacuki daliki faina alwalaa'a waluhu liman actaqa qofkii xoreeyey buu u sugnaaday hadhow marka bariira waa jirtaa in la kitaabeeyey kitaabadeeda ayna waxba ka bixinin markay bixin weysay addoonnimadeeday ayay ogolaatay markaas waa markay caa-isho gadanayso waa u timid waxay tiraa iga kaalmay kitaaba isaaran oo toddobo qeyb loo dhiibaayo markaasay tiri hadday doonaan dadkaagu inaan u tiriyo lacagta oo aan kaa gato anigu waa yeelayaa laakiin si kale maya kitaabaduna caqdi oo jaa-is min daraf laasim min daraf ka ah dhinaca sayidka kama bixi karo addoonku laakiin awalba isagaa loo danaynaye hadduu yidhaha war ani kitaabada waa ka baxay awooddaasna melihi mana rabo waa fasakhi karaa isaga laakiin ninka wax iskale ma fasakhi karo isaga ayb hadhow marka hadduu bixin waayo waqtigii uu ku bixi waayo addoonkii see la yeelaa marka ma sayidku yacni calaa tuul ninkan marka addoonnimadiibuu ku laabtay oo kitaabadii waa ka baxay miyaa mase maxay noqonee warar dheer badan baa ku jiro tamhiidka ibnu cabdilbar aada ugu dheeraaday xadiidkan sharciisa qaala baabu bayci almaqaanimi hanaa-imta beeceeda ayuu u baab yahay qabla an tuqsam intaan la qaybinin ka hor waxyaabaha lasoo haniimeysay intaan la qaybinin ka hor iibintooda in la iibiyo yacni waxaa ku yimid caddayntiisii u baab yahay weli marka wax uusan milkinin ayuu gadaa qofkan ama yacni shay macna macnahaas uu marka rabaa inuu marka u tarjamo wbه qال أخبرnا أحمد بن xفs بن cبداللahi qال xdثnي أbي qال xdثnي إbrahيم عن يحyى بن سعيد والأنصاري عن cمر بن شhعyب عن cبداللahi بن أbي نجيح عن مجاهد عن بن عbاس qاal نahاa رsuul الlahi slى الlه عليه وسلم عن byع المغاnم غhanاaئمtii beeceedii buu nebigu reebay xatىa تqsma ilaa la qaybiyo ilaa la qaybiyo nin walbaa wixiisii ou qaato waayo qabla alqisma waa mushaac shay iska mushaac ah waay ayb shayga mushaacaan hadda beeciisa wuu keeni doonaa baabkan kan ku xigo ayuu ku keeni doonaa ugu yaraan un marka qabla alqisma qofkii xawsi xawsa la-aan inuunan soo qaadanin ugu yaraan xataa haddii uu uu ku milkiyey ururintii qhaniimadii lasoo aruuriyey oo meeshii la keenay hadduu xataa wax ku milkiyey milkigu waa daciif weli waayo qabdi oo marka xaqiiqi ah ma dhicin wa can ilxabaala kuwa uur kale yacni ayuu reebay an yuuda'na in loo la jimaaco xataa yadacna ilaa ay ka dhigaan maa fii butuunihinna calooshooda waxa ku jira naagaha uurka lehe marka maxaabiis ahaanta loo soo qabsa qabtay ee la qeybiyey iyagoo uur leh inaan loo tegin ilaa ay ka dhasho haddaynan uur lahaynna hal dhiig in lagu ogaado waa istibraa' lagu sameeyo wa can laxmi kulli dii naabin min asibaaci buu reebe waa soo marnay taas qaala baabu bayci lmushaaci shayga mushaaca ah ee labo iyo saddex ay wada leeyihiin oo aan qismo iyo qeyb aynan ku dhicin iibintiisa wa bihi qaala akhbaranaa camru bnu zuraarata qaala akhbaranaa ismaaciilu an bni abi an ibni abi can ibni jurayjin qaala akhbaranii abu zubayr can jaabirin qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ashufcatu fi kulli shirkin shufcadu fii kulli shirkin wax walboo la wadaago dhexdiisa ayay ayay tahay manquul iyo caqaar waxay doonto rabcatin daar ow xaa-idin ama dayd laa yasluxu lahu uma habboona an yabiica inuu iibiyo xataa yu-dina shariikahu ilaa ninka shirkada laa uu ogeysiinayo oo ogeysiiyo wain baaca haddii uu iibiyana fahuwa xaqu biha saa ku xaqnimo badan xataa yu-dinahu ilaa uu u idmo meeshaa marka waxaa laga qaadanaya jawaasu bayci lmushaac dhul meeshaan waxaa yaal aan kala go-nayn oo isugu wada jira dadkan nin qeybtiisa laakiin qeybta kor ahaan waa la yaqaanaa nusi nusay u leeyihiin nuskiisa waa gedi karaa laakiin hadduu gadaayo ninkii islalahaa ee hore waa inuu ogeysiiyo hadduu u idmo nin kale waa ka gedi karaa ajnabi ah haddii uunan u idminna isagaa ka gadanayo markaas qaala baabu tashiili fi tarki اlishhaadi cala اlbayc fududayntii caddaynteedii buu u baab yahay fii tarki lishhaadi markaatigelin in laga tago cala lbeyci beyca korkiisa yacnii marka wax la kala gadanaayo in markhaati la sameeyo fududaynta arrintaa la fudu arrintaa marka ka tegisteeda fudaydinta la fudaydiyey yani waajib ma ahan haddii wax la kala gadanayo in markhaati loo samaysto waajib ma aha laakiin hadduu shaygu shay weyn uu yahay ama ay tahay wax berri u baahan dood hadday ka timaado inay dood ka imaanayso wax u badan haddii uu yahay waa la adkeyna markhaati gelinta wbه qال أخبرnا الhyثم بن مrوان بن الhyثم بن عمrان وهو العنسي أبوالحكم الدمشقي مqبول rawى lh النسائي qال xdثnا محمد بن بkاr qال xdثnا يحيى وهو بن حمزة عن الزبيدي أن الزهري أخبره عن عmاaرة بن خزيمة wa cmaaraة بن خزيمة بن hاbت yب ana camahu xadatahu wahuwa min asxaabi الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam adeerkiisaas marka laba adeer buu lahaa midna cabdullaahi baa la yidhaha midka kalena wax wax ayaa la yidhaha ayb ana nabiya sal ly slam nabiga ibtaaca farasan buu gatay min acraabiyin buu ka gatay reer baadiyenin ah wastatbacahu soo bax buu yidhi soo raac liyaqbida si uu usoo qaato hamana farasihi faraskiisa lacagtiisii fa asraca nabiyu sal ly slam nabiga waa degdegay wa abdaa alacraabiyu acraabigiina xoogaa waa dib dhacay wa dafiqa arijaalu raggii baa waxay gudagaleen yatacaraduuna lilacraabiyi ninkii reer baadiyaha inay u banbaxayaan fayasuumuunahu ay gorgorinayaan marka waratigii meeqaad naga siinaysaa bilfarasi ay ka gorgorinayeen wahum iyaguna laa yashcuruuna aynan ogeyn ana nabiya sal ll slam abtaacahu nebigu inuu gatay ilaa ninkii waa laga gatay soo bax lacagtaadaan kusoo siinayo isku soo raaceen xataa zaada bacduhum fi sawmi acalaa ma btaacahu bihi minhu xataa zaada bacduhum ilaa qaarkood ay kordhiyeen fi sawmi gorgorada ay ku kordhiyeen calaa maa kii korkiis ibtaacahu bihi minhu minhu yacnii wixii uu ku gaday ninkaa reebaadiyaha nebiga uu uga gaday faraska ilaa ay ka badiyeen fanaada alcaraabiyu reebaadiyihii waa dhawaaqay oo annabiya sal ll slam u dhawaaqay waa nin hadda maal arkay oo wax loo saaray faqaala wuxuu yidhi in kunta mubtaacan hada alfarasa faraskan haddaad iibsanaysid wailaa bictuhu war haddaad faraskan dan ka leedahay oo mid iibsanaya aad tahay sheeg haddii kale wailaa bictuhu haddii kale waa iibina faqaama الnabiyu sal اه l slam nebigu waa soo kacay xiina samica xiina samica marka uu maqlay nida'ahu dhawaaqiisa faqaala wuxuu yidhi alaysa qad ibtactuhu minka miyaanan kaa gadanin qaala laa maya buu yidhi may wallaahi maa bictukahu allaan ku dhaartay wuxuu yidhi kaama iibinin faqaala الnabiyu sal ه slam qad ibtactahu qad ibtactuhu minka waa kaa gatay buu yidhi qad ibtactuhu minka fadafiqa annaasu dadkii waxay gudagaleen yaluuduuna binnabiyi sal ll ly slam inay nebiga ku dhagayaan wabilcaraabiyi ninkii reebaadiyahana ay ku dhagayaan wahumaa yataraajacaani ayagana ay isku celinayaan oo nebiguna uu leeyahy waa kaa gatay kanna uu leeyahy igama gadanin wadafiqa alacraabiyu acraabigii wuxuu gudagalay yaquulu inuu dhahayo haluma shaahidan markhaati keenso yashhadu anii qad bictukahu ninkuu markhaati furo inaan kaa gaday la imaw qaala khusaymat bnu marka nebigu de xusnu khuluqihi iyo dabci wanaagiisa iyo yaad arka yaad dareemaysaa isagiyo ummadda madax u ahoo rasuulkii u ahoo hogaamiye u ah ayaa waxaa isqabsanaya say nin reer baadiye ah markaasuu leey waa kaa gaday iyo may igama gadinay isku qabsanaya yaada saas yeeli karaba qaala khusaymat bnu haabitin baa marka wuxuu yidhi ana ashhadu anaka qad bictahu anaa markhaati furaaya inaad ka gaday ka gadatay inaad ka gaday macnaa ninkii reebaadiyaha ayuu ku dhahaya qaala wuxuu yidhi faaqbala nabiyu sal ll ly slam nebiga wuxuu usoo jeestay calaa khusaymata khusayma faqaala wuxuu yidhi bima tashhad oo maxaad ku markhaati furaysaa qaala wuxuu yidhi bitasdiiqika yaa rasuula allah adaan ku rumaysanayo adigii sooma dhihin waa iga gaday ninkan reer baadiyaha waa iga gaday faraskan soo sidaa ma dhihin haa khabarkaagaan rumaysanaa aniga rasuulaad tahay khabarkaaga inaan rumeeyo waaba la ifarayba adaan ku waxaan markhaati ugu furayaa inaan adiga ku rumaystay qaala wuxuu yidhi fajacala rasuulu llahi sala ll ly slam nebiga wuxuu ka dhigay shahaadata khusaymata khusayme markhaatidiisa shahaadata rajulayni laba nin markhaatidooduu ka dhigay ayb oo laba nin markhaatidood ayuu ka yeelay xadiidkan marka culimada waay waxaa hadda u keenay alimaamu الnasaa-i markhaati la-aan in wax la gedi karo waayo nebigu markhaati ma gelinin ninkan markuu ka iibsanayo faraska marka markhaatida beeca waa la yska fududaysan karaa waa yani waxaan ujeedaa waa fududahay oo aad uma adka arrinteedu tan labaad waxay tahay arrintan hadda nebigu sideebuu u xukumay bacdi alculamaa waxay leeyihiin wuxuu ku xukumay waa xukmu lqaadi bicilmihi ogaalka asaga uu og yahay buu ku xukumay nebiga sal ll ly slam ee markhaatidan khuseyme ma ma qabsanin oo marka wuxuu leeyahay yani waxaana laga qaadanaa jawaazu qadaءi اlqaadi bicilmihi qaadiga inuu cilmigiisa wax ku xukumi karo waana mas'ale fiqihi oo warkeeda yani kutubaha furuucdana aada loogu sheego kutubaha axaadiidta kitaabulaxkaamka bukhaari iyo meelo saas oo kale loogaga soo qaato qaar kale culimada ka midana waxay yidhaahdeen hadday laba nin ay doodtamaan ee qaraa-intu ay tusayso nin ka mida uu nin wanaagsan yahay oo nin xadgudbaaya inuunan ahayn oo kale loo arki karo in la dhihi karo war orod bax dacwadaada la dhegaysan maaye ninkaana iskale alaa waxaan taas xoogaa waxaad moodaa waxaa ku jira nooc guluwi ah oo xoogaa dadkii de cadaaladda in la tusay u baahan tahay hebel nin saalixa waaye ninkii wax ku qabsada mar walba ninkaasaa gar daran xoogaa kaas qadaha kuma toosna nin wanaagsan iyo nin kaleba hadday isqabtaan waa in usuulu lqadaa un markaas wax lagu wado alimaam ibnu lqayim tahdiibu sunanka isaga wuxuu leeyahay qaala bacdu lculamaai huna ana nabiya sala allahu alayhi wasalama inamaa xakama bicilmihi iyo shahaadat bni khusayma washahaadat inamaa xakama bicilmihi washahaadatu bni washahaadatu khusayma jarad majrad tawkiid waxbay iska adkaysay maahane qadaha wuxuu ku dhacay ogaalka nebiga wa qaala bnu lqayim yani culamada qaar saasay dhaheen ibnu lqayim marka wuxuu yidhi isaga whada اlqwl baطil qowlkan waa baطil uu yihi wالnabiyu sal اه l slam inamaa amdى اlbayca beyca wuxuu ku socodsiiyey bishahaadati khusayma khusayma marqaatidiisa wajacalahaa bimansilati shaahidayni buu ka dhigay laba marqaati ayuu ka yeelay marqaatidiisa liأna shahaadaةa khusaymata calى اlbayci khusayme inuu beyca ku marqaati kaco walam yarahu asigoonan arkin istanadad waxay cuskatay ilaa amrin huwa aqwaa min alru'yati khusayme shahaadadiisu waxay cuskan tahay aragtidan indhaha wax kasii weyn oo kasii xeel dheer ayb wa huwa tasdiiqu rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalama bilbaraahini اdaallati calaa sidqihi khusayme marka wuxuu cuskanayaa warkiisu wuxuu cuskan yahay waxa in la arko ama in la maqlo waxaaba kasii weyn tan khusayme shahaadadiisu ay cuskan tahay oo ah nebiga inuu ugu rumeeyey xujaj tusaaya nebiga sidqigiisa iyo runtiisa wa ana kula maa yukhbiru bihi xaqun wax walboo nebiga uu ku qabraano inay xaq yihiin wa sidqun uu yahay ayb qaطcan wixii nebiga uu ku waramo been ma noqonayaan maya waa sidqi nebigaana ku warramay waa gatay waxaan saas ugu marqaati furo marka shahaadatu khusayma waxay cuskanaysaa iimaan shahaadaadkan kalena maxay cuskanaysaa wax aragti in dhal laga qaaday tanaa weyn marka laba marqaati buu marka uga dhigay oo ugaga yeelay de laakiin nebiga kabacdi yaa sidaas ay noqon kara waa maya qof aan nebi ahayn hadda de tasdiiqa nebiga isaga waa iimaankiisaaba waajibaya soo maaha iyo tasdiiqiisa qaala baabu اkhtilaafi اlmutabaayiعayni fi اthaman labada wax kala gadanaysay labada wax kala gadanaysa khilaafkooda fi thamani lacagta ay isku khilaafaan intaasaad iiga gaday iyo maya intaasaan kaaga gatay wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu idriis wahuwa abu xaatim alraasiyu qaala xadaanaa cumar bnu xafs bni khiyaad qaala xadaanaa abi xafs bnu khiyaad can abi cumaysin wa cutbة bn cabdالlahi bn cutbata bn cabdillahi bni mascuudin اlmascuudiy alkuufiyu hiqat qaala xadaanii cabdالraxmaan bni muxamed bni اlأshcaf nasaa-i sidaasuu yidhi abu dawuudna wuxuu leeyahy cabdالraxmaan bnu qays bni muxamed bni اlأshcaf sidaasaana sax ah waa cabdiraxmaan bnu qays ninkan wahuwa alkuufiyu majhuul اlxaal abu dawuud iyo nasaa-i baa u wariyaan can abiihi aabihi waa maqbuul can jaddihi waa maqbuul isagana mutaabacaad ay u baahan yihiin qaala qaala cabdullaahi samictu rasuula اllahi sal l slam yaquul ida ikhtalafa albayicaani labada wax kala gadanaysa hadday iskhilaafaan walaysa baynahumaa bayinatun marqaatina dhexdooda aynan ahayn fahuwa maa yaquulu rabu silcati ninka badeecada iskale waxa uu dhahaya waayo shayga la qabanayo yani waa ninka baa'ica warkiisaa la yeelaa intaasaan kaaga gaday maya intaasaad iiga gaday falqowlu qowlu lbaa'ic baa'ica warkiisaa la qabana maca yamiinihi waayo laakiin haddaad maqasho falqowlu qowlu fulaan dhaaraa la socoto maca yamiinihi fahuwa maa yaquulu rabu silcati waxa u dhahaya ow amase yatrukaa waa ka tegayaan waa ka tegayaan macnaheed caqdigay fasakhayaan labadooda khaaabi sidaasuu yidhi yatrukaa ay yafsakhaani alcaqda marka caqdiga la fasakhana adna waxaagii qaado ninkaana cayntiisi u celi waay marka wbihi qaala akbaranii ibraahimu bnu اlxasan wayusuf bnu saciid wcabdالraxmaan bnu khalid walafdu librahima qaluu xadaanaa xajaajun qaala qaala bnu jurayjin ahbaranii ismaaciil bnu umaya can cabdilmalik bni cubaydin qaala xadarnaa abaa cubaydata bna cabdillahi bni mascuud ataahu rajulaani baa u yimaadeen tabaayacaa silcatan silco kala gatay badeeco faqaala axaduhumaa midkood wuxuu yidhi akhadtuha bikadaa baan ku qaatay waqaala hada kana wuxuu yihi bictuhaa bikada wakadaa baan ku gaday faqaala abuu cubaydata utiya bnu mascuudin baa loo yimid fii mili hada baa loola yimid faqaala wuxuu yihi xadartu rasuula اllahi sal l slam aan joogay utiya in loo keenay bimili hada kanoo kale faamara albaayaca baayacii buu amray an yustaxlafa in la dhaariyo marka baayacii baa qowlkiisa la qabtay waa la dhaarina uma yakhtaara almubtaacu midkii iibsaday waa dooranaa marka muxuu dooranaa fa in shaaa hadduu doono akhada waa qaadanaa sidaasuu ku qaadanaa wain shaaa haddii uu doonana taraka waa ka tega badeecadiioo markaas wixiisii u ceshana hadduu wax dhiibay kana wixiisi u celinaa ayb yacni taxaalufka marka labadoodaba waa laba dhaaranayaanta xadiidka kusoo arooray dacfi baa ku jira hal dariiq buu ku yimid oo dacfi ku jiro yataxaalafaani waa laba dhaaranayaan madhabtuna sidaas inay tahan filaan oo kanna waa dhaaranayaa nafyi iyo ihbaat midkanna wuxuu ku dhaaranayaa nafyi iyo ihbaat asagana yataxaalafaanidaas war baa marka ku jira sidaan unbaa marka middaan hadda waxay kusoo dartay inkastoo inqidaac uu ku jiro haddana dhaar bay ku dartay kii hore warkii hore ayb qaala baabu mubaayacati ahli lkitaab ahlu kitaabka wax la gadashadooda wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu xarbin qaala xadaanaa abu mucaawiyata can ilacmash can ibraahiima can ilaswad can caaishata qaalat ishtaraa rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu iibsaday min yahuudiyin uu ka iibsaday dacaaman cunto binasiyatin buu uga iibsaday madal waa ka daynsaday macnaha wa acdaahu dircan buu siiyey lahu isaga ou lahaa rahnan buu u siiyey wbihi qaala akhbaranaa yuusuf bnu xamaad qaala xadaanaa sufyaan bnu xabiib wahuwa albasriyu abu muxamed hiqatu rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi lmufrad wاlarbaca can hishaamin can cikrimata can ibni cabaasin qaal tuwufiya rasuulu llahi sal l slam nabigii baa la oofsaday wa dircuhu marhuunatun dircigiisuna uu yahay tun la rahan dhigay cinda yahuudiyin agtiisa bialaaiina saacan soddon suus oo min shaciirin shaciir ah dartiisa shaciir uu qaatay darteed liahlihina uu u qaaday hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed